wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ah ee maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi ah oo la yeesheen bulshada rayidka ah kaasi oo looga hadlayay qorsheynta horumarinta jubbaland ee shanta sano ee soo socota kulankan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland agaasimaha ganacsiga dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland maxamed weli ayaa ka waramay muhiimadda uu leeyahay kulankan isagoo xusay in qorshaha shanta sane ee soo socota uu saldhig u noqon doono horumarinta adeegyada bulshada dhaqaalaha iyo maalgashiga maamulkaasi runtii barnaamijkan qorshaha horumarinta dowladda jubbaland oo waxaan u malaynayaa shan sano ilaa shan sano ilaa shan sano hadda sanadkii markii saddexaad teeramkiisi saddexaad hadda noo socdo waxaad ogtihiin muddo ka hor in lagu dahafuray magaalada kismaayo consultationkiisii iyo latashiyadiisina ay bilowdeen oo ay socdaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo tiimka ka shaqaynaya ee wasaaradda qorsheynta oo aan rabo si gaara inaan u xuso cabdirashiid zahra iyo musdaf oo barnaamijkan wado waxaan u mahadcelinaynaa bulshada rayidka ee maanta barnaamijkan kasoo qayb galay waxaan rajeynaynaa in wax badan lagu darsado hadday noqoto naafada hadday noqoto dhalinyarta hadday noqoto ganacsiga wax kasta oo qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socoto maanta waxay noqon doontaa maalin aydiyadiinna iyo fikradihiinna iyo waxa muhiimadda idiin leh uu kusoo bixi doono buugga la qoraya shanta sano ee soo socotee qorshaha horumarinta dowlad goboleedka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey wasaaradda qorsheynta maamulka jubbaland qorshaha horumarinta ee afar sano soo socota ee civil society iyo hay-adaha dhammaan ee isku imaadeen hormuud ee ka tahay wasaaradda qorsheynta waxaan leenahay waa horumarin fiican oo in laga fikiro waxna la iska weydiiyo qof walbana inbutkiisa uu ku darsado maanta halkan aan u fadhino
ganacsigu markuu hormaro dhaqaalaha waddanka hormaraya marka hor waddanka horumarkiisa laga hadlayo kow dhaqaalaha laga hadlaa economic development dowladda doorkeeda ugu weyn waxa weeye sidii ganacsatada loogu fududayn lahaa inay ganacsigooda ay caalamka o dhan kala gaarsiiyaan access u helaan market iyo suuqyo fiican u helaan nabad ku helaan shuruuc ku helaan cadaalad ku helaan si amni ah oo ay waddooyin iyo dekado iyo garoomo ay wax ka dhoofsadaan kuwa kala soo degaan iyo xeerar caalami aba inay helaan kulankan wadatashiga bulshada rayidka oo ay qabatay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ah ee maamulka jubbaland ayaa ah mid gogol xaar u ah qorshaha horumarineed ee maamulka ee shanta sano ee soo socota